wasaaradda arrimaha gudaha federaalk jamuuda galmudug ayaa si rasmi uga furtay magaalada dhuusmare tababar diirda lagu saarayo xalinta khilaafaadka ee dhexaadinta bulshada reer galmudug tababarkan oo dhowr maalmo socon doona ayaa waxaa ka qayb gelaya qaybaha kaduna bulshada oo kamid yahay nolosha dhaqanka culummada dhalinyarada haweenka ujeedka barkan ayaa ah in la xoojiyo doorka bulshadu ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka iyadoo la siinayo xirfado aqoon ku saabsan sida loo wad muranada si waxtar leh oo nabadeed mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda ayaa furitaanka tababarkan ka sheegay inuu qayb ka ah dadaalada ay galmudug ugu jirto horumarinta nabadda xasiloonida iyo wada noloshada bulshada waxaa sidoo kale ay tilmaamay muhiimadda ay leedahay in bulshada deegaanada galmudug la siiyo fursado ay kaga qayb qaadan karaan xalinta dhibaatooyinka ka dhasha ishafagarwaaga ama khilaafaadka ku salaysan dhaqan siyaasadeedka iyo kheyraad kale dhulka ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka tababarkan oo ku saabsan yahay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed guur iyo safaan ka bixi tababarkan kula dadaalmay ka qaybgaashan ka bixsan tababarka
annaga runta ka wasaarad ahaan waxaan u taagana runtii oo oo aan ka shaqaynaa saddex qaybood oo runtii dowladnimo muhiim u ah midda koobaad waxay tahay xoojinta iyo kor u qaadista dowladnimada in runtii dowladnimada la xoojiyo oo kor loo qaado midda labaad waxa ay tahay bayska dowladnimadu waa dowladaha hoose waaye in la helo dowlado hoose oo taya leh oo shaqadooda ku filan midda saddexaadna waxa ay tahay xalinta khilaafaadka iyo kahortaga caqabadaha ka jira runtii deegaamada saddexdaas qaybood runtii aan qayb ka nahay oo aan ka shaqaynaa gudoomiyaha xusay haddii to kahortaga wuxuu ka fiican yahay in wax la xaliyo sababta aan dowlado hoose u dhisayno sababta aan dowlad wanaagga uga shaqaynayno sababta runtii loo arkahayo dowladdii oo sii kobcaysa intaas waxay tahay in laga hortago in caqabada dhacdo tusaale ahaan markii dhuusamareeb ay ku filnaato maamulkeeda ay ku filnaato inay ilaaliso meelaha xuduudaha ay ku filnaato in qof qori dheeriya wata magaalada laga helo macnaha caqabad ma dhacayso wax la xaliya hadhowda ma imaan doonaan marka dabcan waa waddada aan ku taagannahay waxa ay tahay inaysan caqabad dhicin intiina dabcan runtii dadkaan ani inta badan waa wejigooda u aqaanaa waa dadkii nabadda nagala shaqaynhayay oo runtii meel kastoo la joogaba dhallinyaradii iyo hooyooyinkii usoo taagnaa waa runtii garabkeena taagna la shaqaynayay waxaa la rabaa marka laiskugu kiin keenay in la badiyo aragtida ah in qaabka wax loo xali karo gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi caligeney ayaa dadka kaqaybgalaasha kula daarmay inay cilmiga ay meeshan ka qaataan kula labtaan bulshada ay ku matalayaan tababarkan isagoona sheegay inay ka qayb qaataan xaalinta khilaafaadkada ka jira deegaanada galmudug iyo kuwa ay kasoo jeedaan ay ku matalayaan tababarka
xalinta khilaafaadka waxaa ka fiican ka hortagga inuu khilaaf dhacaba maalin walba haddaan ka daba tagno dhib dhacay iyaan dhahana wax hagaajiya waxaa ka fiican marka hore inaan ka hor tagno inaan dhib kuba dhicinba waxayna ku suurtogeli kartaa inaad halkaan markaad ka baratiin aqoon badan oo ay sii doonaan tababarayaal khibrad u leh khilaafka iyo barbalamadiisa wixii aad ka faa'iidaysataan inaad dabaqdaan oo kula laabataan deegaanadii aad ka timaadeen deegaanada aad ka timaadeen markaad ku laabatiin ka shaqaynta arrintaasu waxaad ka helayseen waa ajar aad ilaahay ugu dhowaataan deegaankiina waa idiin ficnaanayaahoo haddii uusan amni jirin wax developmentiga lagama samayn karo waad aragteen meelaha ugu buuqa badan waa meelaha ugu dibdhaca badan wey inta aad ka hadlayso amni wax development iyo wax horumara kama samayn kartid meelba meeshay ka barbareen badan tahay waa ka dibdhacaysaa
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka galmudug ayaa waxa ay sheegtay tababarada noocan la gaarsiin doono gobolada iyo degmooyinka galmudug si loo gaaro yoolka bulshada nabadda ee si wadajir ah uga qayb qaadan karaan ka shaqaynta nabadiska dalka iyo deegaanada galmudug